الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa mar kale noo sahlay inaynu kulanno innagoo ka hadlayno mowduucii inoo soo socday aynu ku magacaabnay iclaanu nakiir calaa maa lafaqahu xasaan min abaatiil naafikhu lkiir ninka oo macruufka ku hadla dagaalanka addacwa asalafiya iyo culimmadeeda waxaanu hore uga soo hadalnay in uu aada ugu dhaleeceeyey culimmada kibaaru ahlilcilmi fi hada alcasr culimmada waaweyn ee cilmiga ku xeel dheer ee loo yaqaano casrigan in ay yihiin a'ima in ay yihiin dadkana ugu yeeraya kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sala allahu alay slam iyo fahamkii salaf saalix in uu afkiisa la gaaray oo in fara badan hadalla xun iyo dhaleeceyn fara badan uu ku tilmaamay waan ka soo hadalnay inuu ku tilmaamo sulطaaniyiin oo halkaas ku dayay inuu markaasi adilo u keeno in ay yihiin kuwo diintoodii sulطaanka ka gaday arrinkaa waan ka soo hadalnay waana soo bayaaninay waxyaabihii uu soo aruursaday ee uu ka soo aruuriyey nimankii horay dacwada ula dagaalami jiray ee lagu magacaabi jiray nimanka qudbiyiinta ah iyo saruuriyiinta iyo khawaarij alcasr takfiiriyiinta meel walbay joogaan in ay dacwadan ku yihiin acdaa oo wax iska cad ragga ayuu ka soo aruursadaa markaasuu bilaabay inuu hadalkoodii ku hadlo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waan soo tafniidinay oo waan soo ku soo radinnay hadalladii uu ku tilmaamay inay sultaaniyiin yihiin insha allahu tacaala waxaan jecelahay maanta inaanu ka hadalno mowduuc kaleeto oo uu markaasi aad iyo aad ay maarkaysaa u hadalhayaan oo ninkaana aad maarkaysaa uu usoo maarkaysaa ugu dhaleeceeyay culimmada oo ah culimmadu in ay fataawaadkoodu uu yahay fataawaad mudarib ah oo marba si ay u hadlayaan qabla alxarbi khaliij dagaalkii khaliijka ka horna sibay u hadli jireen buu leeyahay fataawaadkooda sibuu ahaa bacda xarbilkhaliijna waa ka duwan yahay oo hadalkoodii wuu isbaraanbaray marka wax laga qaadan karaa ma lahan hadalla noocaas ay ku hadleen iyaga oo markaasi ka wada fataawaadkii sheekh bin baas raxmatullaahi calayhi uu ku banneeyey in ay dowla sacuudiya isticaanaysato oo kaalmaysato quwaad isugu jira muslimiin iyo kheyr muslimiin arrinkaa ayay markaasi dhaleecayn inay ku dhaleecayaan isku dayeen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xaquna waadix weeyaan oo wuxuu waxaa weeyaan maca sheekh bin baas wa culamaa sacuudiya inuu xaqa la jiro ayaa arrinkaa markaysaa ku cad weeyaan in sha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa in aynu aqwaashii ahlulcilmiga aynu soo bandhigno iyagoo ka hadlaya fidnadii dhacday fitnat اlkhaliij oo ahayd fidno runtii aad iyo aad u weyn sababteedana uu lahaa ninkii madaxweynaha ka ahaa dalka ciraaq ee la odhan jiray sadaam xusein ee ku soo duulay dowlad aamin ah oo la yidhaahdo kuwait kadibna markaa dad muslimiin oo halkaa deggan u bannaystay dhiggooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda isagoo juyuush iyo ciidamo aad u xoog badan wata kadibna uu bilaabay inuu markaa xuduuddii dowla sacuudiya oo ciidankiisii ku soo xashriyo ku soo aruuriyo sida ahlu cilmiguba ay ka warrameen kadibna culimmadu markaas iyo dowla sacuudiya ay arrinkaa ka fadhiisteen culimmaduna ay fataawa ka soo saareen si markaa loo istaajiyo ciidankan weyn ee caramramka ah ee uu sadaam u wato iyo hubkan casriga uu wato sidii looga hortegi lahaa si uusan u bannaysan dimaa'da iyo acraadda dalka ama dowladda sacuudiga sidoo siduu u bannaysto kuwait oo kale arrin khatiira jiddan buu ahaa arrinkaas aqwaashii sheekhana waan sheegi doonaa laakiin dad badan baa ku dad baa ku intiqaaday culimmada laakiin xaqu macooda ma ahan sida aynu ogaan doono sidaynu ogaan doonno in sha allahu tacaala haddii aan marka idin dhegaysiiyo xoogaa aqwaasha ninkan uu wato ee uu ku dhaleecaynayo culummadii oo markaas uu ka dhigayo in ay markaasi lagu qasbay in ay fatwadan soo saaraan wax maanta caddaynhaya oo daliila ugu hayaana ma jirto oo aan ka ahayn hadal luqa alcarabiya lagu qoray oo ah dowla sacuudiya wamaa aqdamat calayhi dowla sacuudiya wamaa qaamat calayhi dowla sacuudiya culummada ay ka cabirahayaan ayuu wuxuu u mooday in arrintanu ay tahay arrin dowla sacuudiya ay iyadu samayso culummaduna ay ka baxsan yihiin dowla sacuudiya hada khata waa fahmi darro iyo jahli oo isaga kaga sugan yahay waaqica iyo waxa dowlad la yidhaahdo iyo sida ay tahay dowlad haddaynu tacriifinayno waxaa weeyaan waa majmuuca waa dad isu yimid oo madax leh oo mu'asasaad leh oo dawaa'ir leh oo maxaanku idhahda wasaarado leh oo kulligood markii laisu geeyo ayaa waxaa la yidhahdaa dowlad shaksi keliya dowlad ma ah madaxweyne keliya dowlad ma ah hay-atu kibaaru culamaa iyo hay-at alqadaa iyo hay-aadka dhammaan dowladday ka mid yihiin wixii ka soo baxa dhammaantood oo wax ay dowla sacuudiya ay gaartay waa go-aankii ka soo baxa daa'irooyinkaasoo dhan amase wasaaradaha ka soo baxa waxa weeyaan waa wax dowladdu ay gaartay weyaan go-aan dowladdu ay gaartay marka tacbiirka culummada ay ka hadlahayaan ay leeyihiin waxa dowladda sacuudiya ay samaysay waxa weeyaan macal culimmadeeda macal maarkaysa mashaa'ikhdeeda macal waxgaradkeeda macal dhammaan wax alla wixii markaa tala lahaa ayaa go-aankaa gaara weeyaan marka abadan wax daliilaho ugu sugan ma lahan wamaa aqdamat iyo wamaa facalat dowla sacuudiya iyo oo u maleeyaa marka inay culummadu ka baxsan yihiin wax ugu jira arrinkaasi oo daliila haba yaraatee ma jiro marka waxa weeyaan waa nin lafcad toobin ku haya hadalkiisa baan jecelahay inaan dhegaysiiyo isaga oo marka arrinkaa ku qowlahaya insha allahu tacaala waad maqlaysaan beelata hadalkaa dheer ee sheekh ibnaz raxmatullah caleyh waxaan uga jeedna hadalkaa wuxuu tusahaya dowladdu markay go-aanka qaadatay kadib ee ingiriis iyo maraykan iyo gaalo u yeedhatay kadib in culummada la yidhi feermeeya un way caddahay mubaadara iyo deg deg iyo ayagu horbaxyo ay sameeyeen dowladdu bay ahayd wadaaduhuna ku taageereen laguna qasbay inay hawshii feermeeyaan waana suu sheekh albaani soo sheegay raxmatullah caley uu yidhi walaakinahum juciluu taxta alamri alwaaqic culamada lama tashanin ibnu baas tale lama weydiinin walaa bnu cuthaymiin walaa hay-at alkibaar walaa majlis alacdaa lilqadaa fi sacuudiya wax la weydiiyey ma jiree markii dowladdu go-aan gaadho fahadgaalo u yeedhay kadib baa la yidhi feermeeyo oo fikraddii aan qaatay iyo go-aankaan qaatay shacabkii bulshada ka gada ila wadaaduhu ayagaa dowladda u haya shacabka ayagaa u haya taas waa la ogyahay idan tiibuu haddana sheekhu caddaynaya cudurdaar buu bixinaya dowladdu go-aankay qaatay buu sheekhu tabranya raxmatullah caleyh wuxuu ihi wa ama maa xasala min alxukuuma asacuudiya adduunuhu waa laqbaysateen ba ilata intaa waa ka soconaya
walaalayaal waa maqlayseen hadalka afxumada ah ee culummada uu kula kacay inuu ku tilmaamo culummada in ay yihiin kuwa loo adeegsado afkaar khaldan inay shacabka ka gadaan oo ay u joogaan meesha baadiyeynta ummadda baynamaa caalamka oo dhan ay ka warqabaan dowrka culummada maada culamaa dacwa salafiya culamaa sacuudiya sheekh bin baaz cuthaymiin wagayruhum dowrka ay ummadda u taagan yihiin xagga maada hidaayat alkhalq watacliimi annaas ilaa kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allah alay slam iyadoo arrinkaa la ogyahay ayaad maqlayseen waxa uu ku qowlay ninkan naafikhulkiirka ah ee afkiisa wax wanaagsanba aysan ka soo baxayn maxmal wanaagsan iyo hadal culummada lagula hadlo wax ahba afkiisa ka soo bixi maayaan waana wax tusinaya cadaawadda weyn ee u hayo dacwad salafiya iyo culummadeeda laakiin wax uu ka qaadayo ma lahan baatilkana qofkiisa unbuu kusoo laabanayaa iyo iyo kadibka iyo baanta culummadaana ka hadli doonta oona caddayn doonta waxaa markaa ay oo markaani ku qowlahay ee dalaalaadka intaan keliya kuma eka binbaas keliya kuma eka cuthaymiinna sidoo kale ayuu u gaaray oo weliba wuxuu ku tilmaamay in uu markaasi hadalkii hore mid ka duwan ee culummada usheegi ummaddu u sheegi jira uu sheegahayo oo markaasna uu ku tilmaamahayo in uu yahay mid ummadda khiyaanaya isagana waa in ibnu cuthaymiin asagu muxuu yidhi haadaa saa'iqun bur fahad wuxuu sameeyey waa arrin cunamaysa bal qad yakuunu waajiban hadda kahor waxaa lagu soola waa kufri ridda iyo gaalnimo iyo khuruuj min almilla haddana waa kana صaxiix luxaydan asna wuxuu leeyahay laxiidaan wama aqdamat wamaa aqdamat calayhi xukuumat lmamlaka waxay ku dhaqaaqday baa lagu yihi xukuumat lmamlaka culamada ka dambeeyey ma ah iyadaa ku dhaqaaqday alcarabiya sacuudiya amrun waajibun yuujibuhu calayha sharcu llahi almutahar inay sidaa yeesho gaalo u yeerto sharciga ilahi mutaharka ku waajibinay oo soo idinkii soo yidhi maaha qad ajmaca culamaau lislaami cala ana man dahara alkufaara cala almuslimiina wasaacadahum calayhim biayi nawci min almusaacada fahuwa kaafirun mitluhum
ayuha alaxibatu fillah waad maqasheen ninkani sida uu u aflagaadeeyey culimmadii o dhan culimmadii maanta meel kastoo caalamka muslimiinta ay joogaan ay ku kalsoon yihiin fataawaadkooda ahlu sunnuhu meel kasta ay joogaanna ay calaa itifaaq kaga sugan yihiin calaa jalaalatihim wa imaamatihim wa annahum laa yakhaafuuna fi llahi lawmata laa'im diinka ilaahayna subxaanahu wa tacaala cidna aysan uga heebaysanayn inay xaqa caddeeyaan ayuu ma arkaysa ku tilmaamay in la adeegsaday oo la yidhi shacabka gada oo ay isbeddeleen oo diintoodii ay ku badashadeen ku baddashteen wax la yidhaha adduunyo ma arkaysaa asaga ayaa allah subxaanahu wa tacaala ku xisaabin doonaa qowlkaas maxaan arkaysaa dulmiga iyo gardarrada uu ka buuxo uguna tala galay inuu markaasi uu ku isqaatiyo culamaa ahlisunnati waljamaaca ayuu ugu tala galay laakiin waxa weeyaan hadalkaas iyo wax la mid ah wux uu yahay ayaa iska yar maxaa yeelay xaq waa waadix baatilkana cid walba waa uu cad yahay insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan mas'aladan ay xisbiyiintu iyo takfiiriyiintu meel walbay joogaan culammadu ay ku dhaleecayaan oo ah isticaanat muslim amaada alkaafir likaafirin aakhar in qof musl inay muslimiintu u kaalmaystaan gaalo mid gaal kale ah inay u kaalmaystaan oo ka shar badan midkan in loo kaalmaysto shartiisa loo dafciyo waxa diinta ay ka qabto culimmadan ay ka yidhaahdeen ayaan insha allahu tacaala aan sheegaya insha allahu tacaala khaasatan alimaam ibn baas raxmat ullahi calayhi wuxuu ka yidhi markuu xarbul khaliij ka hadlayay oo ay wareysatay jariidat lmuslimuun sheekhu uu ka hadlay xarbul khaliij iyo waqaaicdii dhacday iyo sida ay tahay ayuu ka hadlay wuxuuna markaasi sheegay in waxa dhibaatadan bilaabay uu yahay saddaam xuseen oo ah nin mulxida oo kaafira wuxuu yidhi fa fii hadihi alfitna macluumun ana xaakima alciraaq daalimun muctadin calaa dowlatin aaminatin muslima fidnadan waxaa la og yahay buu yidhi inuu ahaa xaakimu ciraaq xaakimu alciraaq inuu ahaa daalim oo muctadi ku ah dowlad muslimo ah oo aamina inuu ku xadgudbay soo ma arkaysid baqaa calayha wactadaa dulman wacudwaana wuu ku soo gardarooday wuuna ku xadgudbay si dulmi ah oo cudwaan ah oo wax loogu soo gambado aysan jirin wa huwa bacthiyun mulxid waana nin bacthi ah oo mulxid ah oo aan ma arkaysaa muslim ahayn waa kaafir macnaha culammada muslimiinta qaatibatan waxay ay ka wada marakacsan yihiin bacthiyiintu inay kufaar yihiin oo aysan muslimiin ahayn sadaamna bacthi buu ahaa wuxuu yidhi ina waajib almuslimiina jamiican muslimiintana waxaa waajib ku an yakunuu maca alxaqi dida aldaalimi walmuctadi qofka muslimkaa waxaa laga doonayaa mar walba inuu xaqal maciisa ahaado did uu ku noqdo qofka daalimka oo xadgudbaya qof muslim ku xadgudbaya soo ma arkaysi wa min alghariibi wuxuu yidhi waxaa la yaab leh an takuuna jamaacatu min alfi'ati alkaafira tansuru almuxiqa wa tardacu aldaalim waxaa la yaab leh jamaaco ka mida gaalada in ay u kaalmeeyeen qofkii xaqa lahaa oo markaana ay radciyeen daalimkii baynamaa duwalun tantasibu ila alislaam taqifu maca almubtili waaldaalimi dhinaca kalena waxaa la yaab la buu yidhi inaan arkayno dowlado islaam islaam ah oo garab siinaya qofkii daalimka ahaa oo mubtilka ahaa ina hada la min alcajaa'ib walgharaa'ib buu yidhi sheekhu فالواجب على من ينتسب للإسلام ومن يدعي الإسلام أن يكون مع الإسلام حقيقة waxaa looga baahan yahay qofka muslimka oo islaamkana sheeganaya inuu xaqiiqo ahaan u ahaado islaamkiisa islaam islaamnimadiisu wa an yakuuna maca aalib alxaqi wa maca naasir alxaqi laa maca aalib almuctadi waana inuu mar walba maciisa ahaado qofka xaqa dalbaya nas- ma arkaysaa una kaalmaynaya qof muctadi oo daalima oo aatim ah oo muslimiin bannaystay dhiiggooda cirdigooda sharaftooda bannaystay in markaasi maciisa la noqdo ma ahan buu leeyahay walow kaana qariibahu ow akhaahu haba ahaada kaasi mid qariibkiisa ah ama walaalkiisba falwaajibu nasru lmuxiq waradci daalimi waxaa waajiba in qofka loo nusreeyo xaqa iska leh daalimkana la radciyo waalqadaa calaa dulmihi bit- bitariiqin- ah, bituruqi almunaasiba allatii yaxsulu biha almadluub waa ina dulmigiisa lagu baabi'iyo waliba si dariiq ku habboon oona loo gaari karo arrinka laga leeyahay sida nebiga sala allahu alay slam uu yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuma u- u kaalmay walaalka ha ahaado mid daalima ama mid madluuma qiila yaa rasuula allah ansuruhu madluuman fa kayfa ansuruhu daaliman ya rasuulka ilaahayow hadduu madluum yahay waan garanay inaan u kaalmayne sida loo kaalmaynaya isagoo daalima qaala sala allah alay slam wuxuu yidhi taxjuzuhu can adulmi dulmiga ka qabanaysaa fadalika nasruka iyaahu kaasina waa kaalmayntaada u kaalmaysay soo markaysid xadiidkaana wuxuu leeyahay xadiid cadiima oo min jawaamici kalimi sala allah slam ka mida weeyaan dad badan oo muslimiinta maanta ka midana ay khilaafeen buu leeyahay sheekhu marka waxaa ka aaminsanaa een, fatwadan ay ku soo baxday lagu maarkaysaa kaalmaysanayey maarkaysaa ciidanka kufaarta ah iyo ciidan muslimiina oo fara badan oo dowla- dowlado muslimiin oo fara badan lagu kaalmaysta waxay ahayd inay culimmadu aaminsanaayeen sadaam inuu ahaa nin kaafir ah oo xisbigiisa la yidhaahdo xisbulbactina jeyshkiisa in fara badan oo ka mid ah ay ahaayeen sida la og yahay taariikhiyan ru'asada iyo ragga ka ka agdhow in fara badan oo ka midanaba qaar gaalaa bay ahaayeen marka waxa weye ciidan oo nin gaala wato oo dad muslimiina baabi'inaya buu ahaa gaal kale marka oo ka awood badan in loo kaalmaysto maxay diintu ka qabtaa hadafka fatwada ay ku soo baxda waa sidaas wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayh een, isagoo ka hadlayay fii fataawihi wuxuu leeyahay een, almuqaatilu iyo askartii la dagaala macnaha askartii een, xisbi xisbulbacti la socotay sadaam xuseen ayuu sheekhu ka hadlayay wuxuu yidhi almuqaatilu maca sadaam mutawacadun binnaar qofka la dagaalamaya oo maciisa ah sadaam xuseen ciidanka uu wato waxa weeyaan waxaa loogu goodiyey naar buu leeyahay maxaa yeelay liannahu acaanahu cala aldulmi waalcudwaani ciidankaas iyo askarigaa u kaalmaynaya wuxuu ugu kaalmeeyey dulmi iyo cudwaan wa yukhsha an yakuuna kaafiran waxaase looga baqayaa inuu noqdo gaal idaa waafaqahu calaa baciyatihi wa ilxaadihi ahay haddii uu ku waafaqo baciyada oo wato xisbiga baciga uu dadka ugu yeerahayo haddii uu ku waafaqo iyo ilxaadkiisana gaal buubu ku noqonayaa buu leeyahay amase ou istaxalla qatla almuslimiina ama ou iska bannaystaba inuu muslimiinta baabi'iyo falmaqsuudu qasdigu waxa weeyaan buu leeyahay askarta sadaam xuseen annahu shariikun lahu fi اlظulmi wاlcudwaani waxa uu la qaybsaday da- ninkii kaafirka ahaa sadaam uu leeyahay dulmi iyo cudwaan buu la qaybsaday marka een, muslimiinta saas waxaan ku leeyahay een, ciidankii iyo wixii oo watay sadaam xuseen saas buu sheekh u kala saaray oo wuxuu leeyahay ma arkaysaa haddii sadaam uu gaal yahay ma ahan in la ka taageero waana in la iska celiyay bay ahayd ciidankiisuna waxaa laga rabay maadaama uu ugu yeerayo dad muslimiin inay baabi'iyaan inay ku adeecaan ma ahayn hadday ku adeeceense mutawaciduun binnaar waa maxaa yeelay dad muslimiin inay baabi'inayaan oo ay xoolahooda qaadanayaan oo ay bannaysteen ah, maxaan ku rahdaa cirdigooda bannaysteen marka een, sidaas buu sheekhu marka uu u arkayay in fara badan marka xisbiyiintu shaqab iyo qayl ay ka kiciyeen iyada oo ay ku waafaqeen ibn baas raxmatullaahi calayhi fataawaadkiisa iyo culammada sacuudiga ibn baas iyo cuthaymiin iyo keyrkood fataawaadka ay soo saareen oo ah inay bannaan tahay in sadaam xuseen maadaama uu ciidan fara badan wato mubaaqidna uu yahay in ma arkaysaa een, la iska celiyo oo ciidan kale loo kaalmaysto waxa weeyaan waxaa ku waafaqay culummada dhana ku waafaqday ma la gaalaysiiyo culammada kale ma bidca lagu xukumo culammada kale ku waafaqday sheekh muqbilaa ku waafaqay cabdilmuxsin cabaadaa ku waafaqay culummada dowladaha muslimiinta oo dhan ayaa ku waafaqeen oo ay ka mid yihiin culamada soomaaliyiina oo la yaqaano soo ma arkaysid oo iyagu ma arkaysaa maanta hadallo kale laga yaabo in in in ma arkaysaa laga soo naqliyo ayaa ku waafaqeen malaayiin culammada ka mid ah ayaa ku waafaqday oo la og yahay ma arkaysa arrinkaas marka huraa weeyaan afar nin oo oo ma arkaysaa khawaarij ah iyo ma arkaysaa intii ahlu maala takfiir ahayd hadallo ay ku hadlayaan wax qiimaa ay leedahay habayraatee ma lahan markuu ka hadlaya sheekha kaalmays sida la kaalmaysanayo gaalada wuxuu yidhi isagoo majmuucu fataawaadkiisa ku qoran tahay iyo maqaalaat almutanawica wuxuu leeyahay laa ba'sa an yastaciina almuslimuuna bigayrihim lidifaaci can bilaadi almuslimiin dhex dhibaataa mala muslimiintu inay kaalmaystaan hayrkooda bigayrihim oo dad gaalo ah lidifaaci can bilaadi almuslimiina si loo difaaco muslimiinta wadan waddamadooda iyo wa ximaayatihim iyo ilaalintooda iyo wasadda cudwaani canhum waxyaabaha cudwaanka kusoo fool leh in laga ilaaliyo muslimiinta in loo kaalmaysto gaalo wax dhibaataa ma lahoy sheekhu walaysa hada min nasli lkufaari cala almuslimiina arrinkaanna ma ahan buu yidhi waxa ay dadku isku qasayaan ma ahano min nasli lkufaari cala almuslimiina ma aha in loo kaalmaynayo gaalo cala almuslimiin loogu kaalmaynayo ma aha alladii dakarahu alculamaa fii baabi xukmi lmurtad ay ku sheegahayeen ma ahan buu leeyahay maxaa yeele masaladaas waa ka duwan taha buu leeyahay fadaaka an yansura almuslimu alkaafira calaa ikhwaanihi almuslimiin buu leeyahay taasi waa qofka muslimka inuu gaal u kaalmeeyo walaalihiis muslimiintaana uu kaalmeeyo gaalkaas fa hada huwa aladii laa yajuusu kaas wayaan kaan bannaanayn buu leeyahy sheekhu ama an yastaciina almuslimu bikaafirin laakiin qofka muslimka inuu gaal kaalmaysto liyadfaca shara kaafirin aakhar si uu u celiyo shar kale oo kaafir ka timid aw muslimin muctadin ama muslim xadgudbahay shar ka timid soo ma arkaysid ow amase yukhshaa cudwaanahu ama cudwaankiisa laga baqay fa hada laa ba'sa bihi wax mushkila arrinkaas kuma jirto buu ley sheekhu hadihi fataawa ahlilcilm aqwaasha ahlilcilmigana waa la yaqaanaa fi lfiq ay kaga hadleen mas'aladan mas'alati isticaanat alkaafir didda kaafir mas'ale kabiira oo adiladeeda la weeyaan soo ma arkaysid saddex qowl baana jirta bacdu culamaa waxay qabaan jawaaz mutlaq ahba inay bannaan tahay mutlaqan qaarna waxay qabaan manc mutlaqan inaysan bannaanayn qaarna waxay qabaan in ay tahay maarkaysa haddii kaafirka laga og yahay in uu u roon yahay muslimiinta shartiisana aan laga aamin qabo inuu hadhow muslimiinta ku soo gadoomo inay bannaan tahay in la kaalmaysto waa wax kutubta fiqda ku qoran in la sameeyo buuq iyo maarkaysaa tubuul in la garaaco oo la yidhaahdo gaalaa la soo geliy dal muslimiina waa hadal ujeeddo laga leeyahay arrinka ku saabsan oo ibroba soo deliishadaan sheekh albaani baa ku caddeeyey nacam sheekh albaani mas'aladan uu ka hadlay haase ka hadleen runtii culimmadu waxay tilmaameen in xaqu uu la jiro culamada sheekh maxamed saan cuthaymiin iyo sheekh albaani iyo keyrkood inuu xaqa la jiray caddeeyeen waxaa ka mid a sheekh muqbil waxaa ka mid a shekh abdilmaxsin cabaad wagayruhum waxay tilmaameen xaqu in uu yahay maca sheekh cabdallah bin baaz iyo keyrkiisa cabdilcaziz bin cabdallah bin baaz iyo sheekh maxamed saan cuthaymiin iyo keyrkood arrinkaana waa la weydiiyey kelimadda uu sheegay sheekh maxaan ku ihahdaa sheekh maada albani raxmat ullahi calayhi raddigii uu radiyey fatwadan culammada waa ay ka hadleen si wanaagsan oo degan ayayna uga hadleen waxaana uu yidhi isagoo ka hadlayay ma arkaysa sheekh maada ibn baas raxmat ullahi calayhi isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay wuxuu yidhi raxmat ullahi calayhi ayib cafwan wuxuu yidhi waama masأlaة الاsticaanaةi bالduwal الأjnabiya masأaladaa inaan kaalmaysanay dowlado ajnabi ah faإna bacda ikhwaanina walaalaheen qaar ka mida buu leeyahay hadalkaa wanaagsan u fiirso faإna bacda ikhwaanina dana ana hada laa yajuuzu wuxuu u maleeyeen arrinkaa inaysan bannaaneen buu u maleeyey buu leeyahay وأن ma أqdamat عalayhi dowlaة الsacuudiya min الاsticaanaةi bibacdi الduwal الأjnabiya غalط waxay u arkeen dowladda sacuudiga wixii ay kaalmaysata oo dowlado ajnabi ah inay qalad tahay bay u arkeen buu yidhi bacdu ikhwaanina oo markaa ku ishaarayo الباني رحمة الله عليه مرك وحور شيخه فهذا غلط من قائله وير شيخه ما تعيين من وعيري وغلط وكل عاي قفك هذا الكايري بويري محايا لف الدولة السعودية دولة السعودية كانت وحيئة محتاجة محتاجة إلى هذا الشيء ومد أباهم بي أهيد أرنكاس بل مضطرة لما عند الحاكم لما عند حاكم العراق من قوات كبيرة بويري ومد كقصبنات أو ضرورة حالة الضرورة وسبنات إن عيدما أجنبي وعدته وانا ارنك اه ان او ايسان اود اهينين عيدمدا العراق ee faraha badnaa ولانه باغت الدولة باغت الدولة الكويت دولة الكويت waxa uu si kada ah ku qabsaday dawladii Kuwait wajtaahaha dulman wa udwaana iyadoo dhan buu dhex maray si dulmi iyo udwaan ah فضر الدولة السعودية إلى استعانة بعض المسلمين وبعض الدول الأجنبية dowladda marka sacuudiga waxa ay iyadana loo dhibaato geliyay inay kaalmaysato dowlado muslimiina iyo kuwa ajnabiya maxaa yeelay liana alwaaqica khatiir walmudda dayiqa waaqicu aad buu khatar u yahay mudaahim weeyaan cadowgan waa soo socdaa waana maxaa arkaysaa kuu simi maayo waqti ku siin maayo walmuddatu dayiqa buu yidhi waqtiguna aad buu u yaraa laysa fiiha muttasac liltasaahul wax ma arkaysaa in layska dhigdhigto oo aan khatarkaa la yaraysto wax ma arkaysaa sahranaa ma ahayn ففي هذا الأمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع الظالم وحصره وناك بي سميسي وحينا سميسي وحي مركاسي آن للربي سي ظالم كاللو عليه أو لو عليه بقيمة حتى لا يقدم على ضرر أكبر سي أوسم أسمينين لبات آد وين وحتى يسحب جيشه من دولة المظلومة إنو عيدا كيس كبحيه دولة دي لدلميي والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة الشديدة وحليه أرنك وحويان إن لك على المستوى من مشرقة أما الدولة قال مركة حاجات أدران جرته أو الضرورة أما الضرورة أجرته وفي الأوقات التي لا يتيسر فيها من يقوم بالواجب هي وقت الآن لهين قف استاق واجبك ويحصل ويحصل به المطلوب من المسلمين مسلمين تنا أكينا هي وحي للربيع أو أها إن للدفاع إن لك على المست وقتك قف مشرق أما قال وحليها أمر لازم وأرن لازم لردع الشر شرط اللوع عليه الذي هو أخطر وأعظم شرط كوينت قال كلمة الشديد الشر كوين سلوع عليه فإن قاعدة الشرع المطهر قاعدة الشرع المطهر كتا لوحي هي دفع أكبر الضررين بأدناهما إن لقو عليه لو دباتو تنوين إن لعليه ويتنير لقو عليه وتحصيل كبرى المصلحتين أو المصالح إن لبا مصلحة واوين تنوين لحصليه ولو بتفويت الدنيا أيضا وليبا مركاسي لطيعيه مصلحة ير منهما أو منها أما أن, يتسا... أن يتساهل أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو الولي الأمر أو غيرهم من المسؤولين إن يسكفوا أستان أرنك أو أي كدقان وحس كسهلا حتى يقع الخطر إلى خطرك وكدعه وتقع المصيبة مصيبة أي دعوة فذاك لا يجوز تام بنان ولي بل يجب أن يتخذ لكل شيء ماذا إن لو سمستويان أن يتخذ لكل شيء عدته وأن تنتهز الفرصة لردع الظالم والقضاء عليه وحماية المسلمين من الأخطار إن فرصة لك فائدة استويان ظالم كان لك, لك تخلصه مسلمين كان لك إلى خطر كل عليه سو ماركيسيت مركز وحوله وقد درس مجلس هيئة الكبار علماء هذه المسألة وفيرسو مسألة ذا هو دراسيين علماء واحد سكاد ماركيس اسكاد له ايوا لو قصبي فيرمي ايو واح ماشي الما شيخ نفتكيس عدي وحيري وقد درس مجلس هيئة الكبار علماء هذه المسألة وهي الاستعانة بغير المسلمين ويان عند الضرورة في قتال المشركين إن لا تدقالموا ضد مشركين والملاحدة الملاحدة لا تدقالموا أي دراسيين وأفتى وحونا مركاسي فتواضي بجواز ذلك أرنك إني بنانتا عند الضرورة سو مركسي إني بنانتا أي افتواضي مركا وحويان أيها الأحبة في الله انتاس أيها وحي نوقف لانتهي إنا عدينه أم بيانينه شيخ رحمة الله عليه إي مشايخ ذو موقف كود كساب سنة أرنكاس نمن كان مركا وحويان مغرضين ويان وجدين كلين هذا لذوذا oo ah inay ku banaystaan takfiir العلماء والدول دولتها إن لقاليسيو mashaaikhda in la gaalaysiiyo ayaa ujeeddadu ay tahay ee factabiruu yaa uli labsaar haddana walaalayaal waxaan insha allahu tacaala jecelahay inaan qowlkiisa ninkan tuso oo idin maqashiiyo ee tusinaya xifdigiisa iyo karaahiyada uu qabo culammada dacwat salafiya waxuu gaaro heer uu markaysaa ka dhigo culammada maanta lagu yaqaano khayrka iyo tawxiidka iyo inay ummadda ugu yeerayaan dacwa salafiya inuu dhammaantood ku tilmaamay inay yihiin wax aan khayr lahayn oo baaba'san oo sakaraad ah oo diinxumo iyo isugu tagtay wax walba taasoo ma arkaysaa runtii aanan ka suurtoobin dad fara badan inay hadalladaa ku qowlaan laakiin ninkan tahawurkiisa iyo afxumadiisa si aad u ogaataan ayaan ugu tala galay tulaabul cilmiga inay ogaadaan dadka karaamada u haya amase wax ka dhegaysta ama laga yaabo inay wax u yaqaanaan iyo inay ogaadaan arrinkaas oo ay ka digtoonaadaan bal dhegaysta insha allahu tacaala ibnu baaz waxaan aaminsannahay culamadii caalamalislaami cis- casrigan xaaligaa soo maray ninka ugu wanaagsanaa ama intooda ugu wanaagsayd buu ka mid yahay asaga marka had halka hadduu taagan yahay ama sidaa fataawadiisa iskaga hor timid liduruufin dara'at calayhi kuwii tacbaanka iyo sakaraadka sadlaan iyo laxiidaan iyo tacbaaniinta kale maxaad moodaysa kuwii tacbaanka iyo sakaraadka sadlaan iyo laxiidaan iyo tacbaaniinta kale maxaad moodaysa ninka weynaha qaangaarhka ee maqaawiirta ahaa
arrinkaas walaalayaal waa nagu filan yahay inaan ogaano nimanka xisbiyiinta ah iyo takfiiriyiinta in aysan culummadan waxba ka qaadanaynin waxna u arkin ayna u arkaan dad baaba ah oo tacbaana tacbaan muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa diiniyan ayay tacbaan u yihiin waa ilaa isaga waa ka sixab badan yihin waana ka caafimaad badan yihiin badaniyan laakiin wuxuu ka wadaa tacbaaniinta ahaa sakaraadka ahaa waa hadallo aan lagula hadlin dadka ahlucilmiga ah in fara badan oo xisbiyiinta ka midna waxaasay aaminsan yihiin laba mid weeyaan inay ku raacaan ninkan maalin walba sh- cajaladihiisa meelaha wadwadaan xisbiyiintu inay ar- arrinkan ku waafaqsan yihiin inay caddeeyaan iyo inay beri ka yihiin baa looga baahan yahay inay culammada sidaas ay ma arkaysaa ka taagan yihiin mowqifku ka taagan yahay oo ah inay yihiin wax sakaraada oon waxba qiimaa lahayn ayaan ka doonaynaa inay noo caddeeyaan iyo in kale ama inay ka beri noqdaan ninkan labada mid baan ka doonaynaa eh, xisbiyiintu cajaladihiisaan keenaynaa meelahan north america aad baa loogu faafiyaa eh, dad badan baa lagu wareeriyey cajaladihiisa culummada uu ku caynhayo marka waxaan doonaynaa insha allah mowqifkooda inay noo caddeeyaan eh, xisbiyiinta maanta eh, ma arkaysaa ummadda wareeriyey ee isaga dhigaya ummadda inay ma arkaysaa u yihiin culamaa taa baanu ka doonaynaa insha allahu tacaala ee ummaddu cid- masaajisha kale aan gudbaynaa oo ku saabsan gaalaynta maxdiga ah uu gaalaysiinhayo ummadda muslimiinta ee soomaalida ah wuxuu u gaalaysiinayaa weliba si aan kala soocid lahayn xukuumad ha ahaato shacab ha ahaadaan ee dad kale oo taageersan ha ahaadaan dowladdaasi dhammaan wax alle wixii dowladdaa gacan saaraale ummadda soomaaliyeed dhammaantood waa gaalo waa aaminsan yahay sidaas buuna ummadda rabaa inuu u gaalaysiiyo lagana aqbalo uu doonaya waana fikirkii takfiirigaas sidaan hore idinkuu soo sheegnay oo ninkan iyo asxaabtiisu ay aaminsan yihiin Een, bal aynu dhegaysanna qowlkiisa isaga oo ummadda muslimiinta gaalaysiinaya
wejiga koowaad waxaynu leenahay xukuumaddaas iyo geedi iyo oday cabdulaahi iyo dowladdiisa iyo wixii gaalo waddanka keenay iyo wixii ka qayb qaatay iyo kuwa hadaba la taagma kafara wey waa murtadiin naaqid min nawaaqid islaam baynu ku jiraan waa naaqidka sideedaad ee idinku qoran kutubtii markaad soo ababayseen lidiin akhrin jiray haddaad hadda ka tanaasuseen oo ka toobadkeenta noo sheega idinku markaa sida aad maqasheen wuxuu gaalaysiiyey ee, dowladdii hore ee cabdulaahi yuusuf iyo cali geedi iyo wax alle wixii taageersanaa een, ayuu t- gaalaysiiyey Een, waxaa kaloo uu gaalaysiiyey dowladdan hadda joogta oo madaxdu yahay een, shariif iyo wax alle wixii raacsan dhammaan dadka qabaa'ilka soomaaliyeed ee faraha badan leh ee ayagu dowladda u arka dowlad ile- iyagu ay leeyihiin ha joogaan dibadda ama dalka ha joogaan cid alle ciddii markaa taageersan wuxuu u arkaa inay gaala yihiin arrinka noocaasa waa arrinka lagu yaqaano een, khawaarijta fikirkooda weeyaan nimanka takfiiriinta waa lagu yaqaanaa oo dadka gaalaysiiya inay sidaa cumuumka ummadda wax ugu gaalaysiiyaan oo waxba aysan kala reebin Een, daliilka uu sheegahayo naaqid bay ku dhaceen waxyaabaha buriye islaamka tobanka shay ee burisa islaamka een, kan sideedaad ayay ku dhaceen naaqidka sideedaad oo sheekh maxamed alwahaab kitaabkiisa nawaaqid alcashara nawaaqid alislaam alcashara uu ku tilmaamay uu ka mid yahay sida uu sheegahayo ninkani naaqidkaasa baan insha allahu tacaala aynu bal xoogaa ka bidhaaminaynaa oona tilmaamaynaa waxa ay ahlucilmigu ay ka yidhaahdeen waana waa muwaalaat muwaalaat alkufaari cala almuslimiina muslimiinta iyaga oo gaalo ay waxyeelaynayso in qof muslimnimo sheeganhaya ama muslin ah uu gaaladii ugu kaalmeeyo dhibkii muslimiinta mas'aladaas wayaa mas'alada laga hadlahayo waxayna ku qotontaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa waman yatawalahu minkum fainahu minhum arrinkaasa marka insha allahu tacaala aynu sharax ka bixinaynaa isaguna arrinkaas wayaankan uu deliishanayo sida aan gadaal idinka maqashin doono insha allahu tacaala
والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وناقد عملي أه oo daahir oo muuqdo weeye ka koobaad ee diinta laga sideedaad qodobka sideedaad ee diinta lagaga baxo waxaa weeye in gaalada la kaalmeeyo ama mushrikiinta la caawayo ayagoo muslimiin baabin oo dhib u geysanay aayaddaasuu sheekhu akhriyey ayib ibnu xasan muxuu leeyahay aayadda markuu tacliiqinay wuxuu leeyahay inamaa huwa calaa daahirihi aayaddu waa siday tahay kamaa unzilat biannahu kaafirun min jumlati alkufaar faqad وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين اجماع كوسو غري ابن باز هذا كورسو غرميس ما لو كو شيغاي هذا روا كيدون ان شاء الله تعالى محل من حزم جلك لا تكون قول لا بس صفحه صدن صدح وحق بوري روحي قال عاوي اما تاغيرا ايغو مسلمين دبو غيسني وكافر وانا هذا كسدو يحي تاويل لا غيل مايو لو روح المسلمين ارنتا اني كفر يريد يخرج من المله كما خلاف سنب مركز
ayuha alaxibatu fi اllah waxaynu isku dayaynaa in sha allahu tacaala inaynu ka hadalno adilada uu soo qaatay aayadda uu deliishaday waman yatawalahu minkum waman yatawalahum minkum fainahu minhum aayadda uu deliishaday macnaheeda waxa ay tahay hal hiya calaa cumuumiha ma cumuumkeeda sida aayaddu ay tusinayso oo qof walba oo wax walba oo lagu tilmaami karo muwaalaa lilkufaar ku dhaca waa gaal iyaga ka mida miya mase tafsiil baa jira haddaanu arrin aayadda ka hormarno intaynan u gelin ijmaaca ibnu xasm oo ka soo guuriyey aayaddan waxa weeyaan mufasiriinta way ka hadleen waxa ayna ku tilmaameen muwaalaadkaas inay tahay in ay tahay mid midda taamada loo yaqaano ee caamka ah oo ah qofku inuu gaalada jeclaado diintooda oo maxabaysto oo u kaalmeeyo muslimiintana sidaa ugu markaysaa kaalmeeyo korkooda qofka noocaasa ee qalbigiisa baatinkiisa iyo daahirkiisuba ay iswaafaqeen gaaladii uu markaa la jiro muslimiintana uu ka soo horjeesto qofkaasi waa qof gaalnimo weyn ku dhacay waxaana u daliila ibnu jariir aلطabari markuu aayadda fasiray wuxuu yidhi waman tawallaahum wanasarahum cala اlmu'miniina fahuwa min ahli diinihim wa milatihim qofkii markaysaa weli ka dhigta gaalada una nasreeya oo u kaalmeeya mu'miniinta korkooda wuxuu ka mid yahay ahlu diinihim wa milatihim diintooda ayuu ka mid yahay dadka haysta bimacnaa wuu gaaloobay maxaa yeelay buu leeyahay sheekhu fainahu laa yatawalaa mutawallin axada ilaa wahuwa bihi wa bidiinihi wamaa huwa calayhi raadi wuxuu leeyahay qof qof maarkaysaa weli ka dhigta oo jeclaada ma jiro ilaa wuxuu ku jecel yahay waxa uu yahay iyo diintiisaba waa ula jecel yahay raali buuna ka yahay wuxuu xikaayooday imaam ibnujawsi can ahli tafsiir wuxuu ka sheegay in ay farqi u samaynhayaan muwaalaadka kufaar aayadda ku soo aroortay aayadaha ku soo aroor muwaalaadka oo dhan in ay markaasi tafsiil gelinhayaan wuxuuna yidhi fiihi qowlaan buu yidhi laba qowl baa ku jirtaa aayadahan axaduhumaa midkood waxa weeyaan man yatawallahum fi ddiini fa inahu minhum fi lkufri qofkii gaalada weli ka yeesha diintoodana uga weli yeesha iyagoo uu ka mid yahay gaalnimaduna ugala mid yahay markaa filkufrigu ugala mid yahay wahaani qowlka labaadoo ku jira waxay taha buu leeyahay waman yatawallahum fi lcahdi fainahu minhum fi mukhaalafati اlamr qofkii ka wali yeesha cahdiga xaggiisa diin ma ahan arrimo kale ayuu uga wali yeeshay qofkaasi ayaguu ka mid yahay laakiin waa xaggee mukhaalafat amrihim amarkii alle khilaafkiisa ayuu uga mid yahay marka macnaha qof gaalnimo ku dhacay maahane ee waxa weeyaan waa qof mukhaalafo amrilaahi ee ku dhacay ayuu noqonayaa oo dembi wuxuu noqonayaa markaa kabiire ah sida culammada hore ay usoo sheegeen maxaa yeele kan qaybta hore wuxuu ku tilmaamay inuu kufri tahay maadaama uu ku waafaqay diintoodii qaybta labaadna arrimo adduunye iyo wax lamidu markaa ku waafaqay waxay noqonaysaa mukhaalafat amri illaahi tabaaraka wa tacaala marka qowlkan wuxuu ku sheegahayaa ama zaad lmasiir ayuu ku sheegay safxada saddex boqol iyo sagaashan waa loo loqon karaa nacam nacam zaad lmasiir safxada saddex boqol iyo sagaashan ayuu saa ku leeyahay marka ahlu tafsiir ayuuna qowlka ka soo naqliyey marka halkaa waxaad ka dareemaysaa ijmaaca uu soo noqlinhayo ibnu xasim in uu yahay manquud ayaa halkaa ka dareemaysaa markaa wuxuu leeyahay sheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan aala sheykh wuxuu leeyahay isagu marka aayaddan allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi waman yatawallahum minkum fainahu minhum wuxuu yidhi sheekhu qad fasarathu الsunaة waqayadathu wakhaصathu biاlmuwaalaati اlmuطlaqaةi اlcaamma wuxuu leeyahay sheekhu raxmat ullaahi عalayhi waxaa fasiray macnaha qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum iyo aayadaha la macnaha ah oo dhan ee muwaalaadka tusinaya waxaa fasiray oo fasirtay sunnadaa fasirtay muطlaqi ay dhah ahaayeen oo ay soo gelaysay wax kasta oo muwaalaad tusinhaya qowlan wa ficlan oo soo gelaysa aayadda waxaa qayiday oo khaas ka dhigay ma arkaysaa sunnada oo waxaa markaa sheekhu ula jeedaa xadiidkii xaatib ibn abi baltaca ayuu ula jeedaa markaas qisadiisii ayuu ula jeedaa marka marka waxaa laga fa waxaa meesha ka arkaysaa culimmadu inay dhammaantood aayadda tafsiirkeeda aysan siinaynin xukun caam ah ee ay siinhayaan wix alla wixii tusinhaya muwaalaad mutlaqa caama ah tusinhaya inay u arkaan inay gaalnimo tusinayso laakiin wixii inaan ahayn sidaas maalan qowlkii ficilkii iyo qalbigii way kala saarhayaan haddii ay laysku helo muwaalaa qalbiya iyo badan maxaan ku rahdaa ficliye ah dhammaanteed waxay noqonaysaa kufur laakiin haddii ay tahay qalbigu uusan maxabo iyo kalgacayl uusan jirin gaalada loo qabo ficilka keligii marka waxay arkaan inuu muxaram yahay oo qofkaas wuxuu noqonayaa qof dembi weyn oo kabiira ah ku dhacay laakiin islaamka beri kama aha wuxuu kaloo leeyahay sheekh cabdiraxmaan asacdi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi in kaana tawaliyan taaman kana dalika kufran sidaan horuu kusoo sheegnay wuxuu u kala saarayaa tawalli taam ah iyo mid aan taam ahayn wuxuu leeyahay hadduu yahay mid tawalli taam ah uu yahay wuxuu noqonayaa kufr wa taxta dalika min almaraatibi maa huwa haliid wamaa huwa duuna dalik wuxuu leeyahay wixii tawalli taam aan ahayn ee ka hooseeya maraatib fara badan oo muwaalaada baa jirta buu leeyahay qaarkood waa mid khaliid ah oo muxaram ah oo macnaha dunuub waaweyn dunuubta waaweynka soo gelaysa iyo kuwo ma arkaysaa markaasi ka sahlan iyagu sidaas ayay ma arkaysaa ay culimmadii dhammaan aayadda macnaheeda ay ku fasireen halkaa marka waxaad ka arkaysaa qowlka dhahaya ijmaac baa jira in ijmaacaasi oo makhruum uu yahay waxaana markaasi tusinhaya inuu makhruum uu yahay oo ijmaacaasi uusan sax noqonaynin haddii loola jeedo ma arkaysaa haddii loola jeedo aslu lmuwaalaa ama muwaalaadoo dhan haddii loola jeedo arrinka noocaasi sax noqon mahayo maxaa yeele culammadaan oo dhan ayaa waxay arkaan in la tafsiilinayo mas'alada ee aan cumuumkeeda keliya aysan ahayn ayib waxaa kaloo tusinhaya ma arkaysaa maxaan ku idhaahdaa macnahan oo kale waxaa tusinhaya waxaa tusinayaa imaam ashanqiiti raxmat ullaahi calayhi markuu ka hadlahayay aayaadkaa tusinaya mawaalaat alkufaar aayadaha ka hadlahayoo dhan sida cumuum ahaana duduub ahaan wuxuu u yidhi yufhamu min dawaahiri hadihi alaayaat ana man tawalla alkufaara camdan waاkhtiyaaran ragbatan fiihim annahu kaafirun midluhum wuxuu yidhi waxaa laga fahmayaa aayadahan daahirkooda qofkii markaysaa muwaalaad la sameeya ama weli ka dhigta gaalada si ula kaca camdan wakhtiyaaran iyo weliba isagoon ikraah iyo qasab midna isan ku jirin ma arkaysaa muwaalaa ula yeesha ragbatan fiihim jacayl uu jecel yahay iyaga darteedna ula samaysta oo u jeclaada oo sidaas ma arkaysaa u xidhiiriya gaaladii oo maxaan ku idhahdaa u taageera wuxuu leeyahay mar hadduu sidaa yeelo si uu la kaca u sameeyo jacayl uu jecel yahana u sameeyo annahu kaafirun midluhum waa gaal iyaga la mida buu leeyahay sheekhu halkaa marka waxaad ku arkaysaa in uu sheekhu tafsiilinhayo uu ku qayidahayo inay camdan tahay ikhtiyaarna ay tahay jacaylna uu ku jiro jacayl uu jecel yahay gaalada uu ku jiro haddaan mar jacayl uusan ku jirin wuxuu arkayaa sheekhu in ay tahay ma arkaysaa in ay ka duwan tahay kufriga midda ah sidaas buu sheekhu markaasi ku leeyahay kitaabkiisa abwaab ulbayaan maxaan ku rahdaa mujalladka labaad safxada boqol koo iyo toban qof walba waa u laaban karaya markaa macnaha waxaa intaa sii dheer oo bayaaninaya masalada si fiican xadiidkii iyo qisadii xaatib ibni abi baltaca oo uu warinaya imaam albukhaari iyo imaam muslim ay ku warinayaan fii saxiixayhima can caliy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cali bn abi aalib bacanii rasuulu اllah salى اllahu alay wasalam ana waaba marthad wazubayr ibn اlcawaam wa kuluna faris rasuulkaa i diray buu yidhi aniga iyo abaa marthad iyo zubayr ibnu cawaam dhammaanteenna waxaan ahayn buu yidhi kuwa fardawata wa qaala wuxuu yidhi inطaliquu baxa buu yidhi xataa ta'tuu rawdata khaakh makaanka loo yaqaan rawdata khaakh faina biha imra'ata min almushrikiina macaha kitaab min xaatib ibni abi baltaca haweenay mushrikad ah ayaa halkaa joogta oo hayse kitaab uu u dhiibay xaatib ibni abi baltaca kuna socda ila almushrikiina mushrikiinta ku socda faadragnaaha tasiiru calaa baciirin laha xaydu qaala rasuulu اllah cali wuxuu yidhi waxaan ku haleelnay haweentii iyada oo saaran rati ay leedahay meeshii nebiga uu noo tilmaamay oo rawdatu khaaqla la dhihi jiray faqulna alkitaaba waxaana ku yidhi haweenaydii keen kitaabkii warqaddii lagu dhiibay risaaladii aad waday faqaalat waxay tidhi markaa maa macya min kitaabin faأkhadnaaha faltamasnaa falam nara kitaaban waxay tihi wax warqada ma hayo waan qabanay buu yidhi markaas baan baarnay ratigeedii iyo meeshii ay markaasi waxii ay wadatay baan ka raadinay wax kitaaba ma aynaan helin buu yidhi cali faqulnaa markaa waxaan ku nidhi buu yidhi maa kudiba lanujaridannak ama maa kadibun lanujaridannaki haweenyahay been ma ahan waan ku dhardhigaynaa فلما رأت الجدة أهوت إلى حجرتها أو إلى حجزتها waxay u foorarsatay markay inaga ogaatay inaan jiddi ku sugannahay xagga dhabteeda ku foorarsatay wahya mutaxajisatun bikisaa'in iyadoo markaa isku sii daboolaysa go' ay haysatay fa akhrajathu warqaddii bay soo saartay فانطلقنا بها إلى رسول الله رسول كيان أن لا أرني صلى الله عليه وسلم فقال عمر مكة يا رسول الله رسول كلا قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه يا رسول الله وحو خياني إلهي رسول كيس المؤمنين إي إذن بكير أن قرتك كقوي حاطب عمر بسادهي رسولك صلى الله عليه وآله وسلمنا wuxuu yidhi arrinkan soo socda oo muhiimka ah maa xamalaka calaa maa sanact maxaa kugu xambaaray xaatiba wixii aad samaysay oo ah in aad warqad u dirto aad kaga warbixinaysid jeeshka muslimiinta oo nebiga hogaamiyaha u yahay sala allahu calayh wasalam istifsaal faqaala xaaطib markaa wuxuu yidhi xaaطib wuxuu yidhi wallaahi maa bii ilaa an akuuna mu'mina billaahi warasuulih wallaahi hadalka wax kale ma jiraan anigu waxaan ahay qof mu'min ilaahay rumaysan iyo rasuulkiisa rumaysan baan horta ahay wax shaki ah iyo jacayl iyo diinka bax iyo nacayb islaamka nacayba horta meesha ma yaallaan buu yidhi taasi waa waa ku dhaartay aradtu waxaan doonay buu yidhi an takuuna lii cinda alqawmi yadun soo ma arkaysid waxaan doonay in dadka aan markaasi quraysheed aan xooga abaala u galo yadfacu allahu biha can ahlii wa maalii abaalkaasoo ilaahay markaasi sababtiisa oo igaga markaasi ilaalinhayo sharta shartooda ehelkayga iyo maalkayga وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدافع الله به أهل أهله وماله عليها أصحاب المهاجرين تودن مجرون كمذا إلا قريش وحا أجوغا مكة وحا أجوغا ضد أغرب ذي ساعة أو إلهي ومركا أو كو إلالنها يوم الكيسة أهل كيسة محايا لددك مجاهدين تا ماركسة مهاجرين تا ee gaaladana ku jihaadahaya mar walba dhibaataa loo geysanaya ehelkooda iyo maalkooda marka xaatib arrinkan wuxuu ugu talagalay marka in ilaahay uu ku badbaadiyo faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi sadaqa laa taquluu lahu ilaa khayraa run buu sheegay xaatib wax aan khayr ahaynna yaan lagu odhan yaan lagu dhihin kelimad aan khayr ahayn buu yidhi nabi alai slam فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه هذا الكي بقصو علي عمر نبي كان وحوري صلى الله عليه وسلم هذا الكي وحكم الجيران أليس من أهل البدر ميوسن أهين ننكني حاضر ذاتك بدر حاضر سؤال بويدي وحوري أليس من أهل البدر ميوسن أهين أهل البدر فقال لعل الله قد اطلع وحاب ولا أركاب إلهي إنه مركا طالع ذي على أهل البدن وطالع فقال وحوين مركا اعملوا سمية ما شئتم وحدونتان فقد وجبت لكم الجنة جنة إذين واجبتي وقد غفرت لكم وانا إذين ذنب دافي فدمعت عينا عمر عمر إنه سبا الميي وقال وحويري الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سبا أنك أب فأنزل الله إلهي وحسود السورة يا أيها الذين آمنوا كوي الله النبي رميو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وركوا الله النبي رميو هكيا لنا عدوي عدوين أولياء آيات وحال ولا خطابي بعد ماركس نزولها وحال ولا خطابي صحابة المؤمنين تؤدن وحان السوق لها دخولا أولين حاطب ابن أبي بلتع سوق لها قف قرر آيات أي تابان يسوف وإساق محايا لفعل كسوق الدعي وحان الله نادي الله ياري ilaahay wuxuu ugu yeeray iimaan buu ugu yeeray halkaa marka qisadan ayuha alaxibatu fi اllah ahlulcilmigu waxay leeyihiin qiso ka maarkaysa sida imaamu shaafici uu tilmaamay ma jirto buu leeyahay muwaalaad ka daahirsan oo qofku dhici lahaa middan oo kale ma jirto maxaa yeelay ciidanku waa ciidan muslimiin ah oo asxaabta nebiga ah sala allahu alay wasalam qaa'idku waa rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam meesha loo socdo waa maarkaysa beydka ilaahay oo mushrikiinta la rabo in laga laga qaado qofkii marka arrinka sirtaas bixiyey sir waxaa weeyaan weyn weeyaan maadaama muwaalaad daahira ay tahay oo cad haddana qofkii ku dhacay nebiga calayhi salaatu wasalaam istifsaal waa la weydiiyey istifsaalkan waxa weeyaan in qofka la su'aalo arrin muxtamal ah arrin yaxtamilu aktar min shay wax ma arkaysaa ujeeddadiisu ay noqon karto noocyo badan qaar kufri keenahaya qaar aan kufri keenayn maadaama ay ay tahay mas'aladu waa in qofka la weydiiyaa bal nooca ula jeeday si loo xukumo arrinkiisa markuu nebigu weydiiyo yidhi maa maa maa xamalaka calaa maa sanacta xaatib wuxuu yidhi anigu uma samayn arrinkan kufri aan gaalada jecelahay islaamka aan ka baxayo macnaha mu'min baan ahay billaahi ujeeddadeeda keliya waxay arrin adduunyo dana adduunyo ayaa iiga xirmay oo xoolahayga iyo maalkayga inaan ku ilaashada keliya cashiiradeeda in la ii ilaaliyo intaa un baan ula jeeda buu yidhi rasuulka sala allahu calay wasalam oo waxyi ilaahi ah mar walba lagu xoojinayo waa u rumeeyey hadalkiisii run buu sheegay buu yidhi wuxuuna ka manciyey in hadalla xun la yidhaahdo walaa taquuluu lahu ilaa khayran buu yidhi sal slam khayr mooyaan wax kale ha u dhihinina marka annagu halkaa waxaa nooga caddaaday qofka haddii gaalada muwaalaa uu la sameeyo oo oo maxaan ku idhaha muslimiinta didkooda ou ku taageera gaaladii ama gaaladii ou sir u gudbiyo ama oo uu arkaysaa inform- si- wax siiyo is- muslimiinta xaggooda oo ka bixiyo wax sir ah iyo wax la mida gaaladii markaa uu siiyo hadduu usan gaalada jeclayn diintooda iyo waxay yihiin kuma gaaloobayo laakiin wuxuu ku dhacayaa dembi weyn buu ku dhacayaa halkaas weeyaan xadiidkaasaana daliil u ah oo waadixo qisadaas mashhuurka ah iyo wixii aan soo hormarinay oo ah laakiin ragga khawaarijta ah oo ninkan naafiqulkiirka ugu horreeyo maanta raba eh, inay ummadda muslimiinta soomaalida ku gaalaysiiyaan ma arkaysaa een, gaaladaas u timid oo ay iyagu markaasi ay leeyihiin ragga madaxda ah iyo ragga markaysaa keenayba ay ku doodahayaan in ay markaysaa keliya u keensadaan in ay la sugaan ammaanka iyo markaysaa fowdada socota in wax laga siiyo awood la siiyo oo ay dalka ku dejiyaan iyo wax la mida ay markaasi ay ay ay ku tilmaamhayaan qof alle qofkii arrinkaa rumeeya ama dhaha ma arkaysaa sidoo dhowr mar uu ku caayay wadaada wadaadaha ka soo hor jeeda ra'yiga takfiiriga ah ee iyagu mar walba u daynhaya mas'alada calaa daahiriha oo dhahaya nimankaana waxay ku doodahayaan nimankan waxaan u keensannay ayagu dalka kuma soo duulin horta annaga iyo adinka isdagaalaynay laba qolo oo muslimiina ayaa isdagaalaysay qolo waa waxaa weeyaan qolo madax iyo qolo rabta inay xukun ka qaado qolo xukunkii haysata iyo kuwa u socda inay ka qaataan kuwii xukunka u socday ayaa waxaa loo soo kaalmaystay gaalo oo loogu talagalay in nimanka xukunka u socda ay nimankan kale xukunkooda kaga ceshadaan nimanka gaalada mas'alada taallo waa midaasba masaa'isha hadda aynu ka hadlayno waxaa weeyaan mas'alo dad muslimiina oo gaalo u socda amase gaalo u socota muslimiinta in lagu soo hogaamiyo oo sirtooda loo bayaaniyo iyo wax la mida laakiin mas'alada annagu aynu hadda ka hadlayno takhtalif labada masawir waa kala duwan yihiin ayuha alaxibatu fillah xadiid xaatib ibnu abi baltaca wuxuu caddeeyey oo oo ka qaaday daaha ka qaaday qofka haddii muwaalaa uu ku dhaco ficli ah wax caqiide ay iyo wax kalgacayl ah, arrin qalbi iyo maxaba aysan la soconin inay inaysan ahayn gaalnimo soo ma arkaysid halkaa marka waxaa inoogu inoogu caddaaday in dadka dhahaya wax alla wixii muwaalaa xataa waxay ku daraan ficilkii xaatib ibnu abi baltac uu ku dhacay kufri uu ahaa bay dhahaan khawaarijta maanta jirta waxay leeyihiin waxaan u raadinaynaa wej dariiq aan uga saarno xaatib ibnu baltaca kufrigiisa laakiin waxa uu sameeyo kufri markaasay jahliga heer ay ka gaareen waxay dhaheen xaatib ibnu baltaca kufriga waxaa looga dhaafay maxaa yeelay badri buu ahaa jahliga bal intaa leeg yaa arka weligiis kufrigu wuxuu buriyaa acmaasha saalixadaha oo dhan uu baabi'inaya ma jirto camal saalixa oo baaqi noqonaya qofka markuu kufri ku dhaca kadib maxaa yeele alla wuxuu leeyahay waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qofka ma arkaysa ku gaalooba iimaanka waxa weeyaan qofkaasi camalkiisii oo dhan wuu buray aakhirana kuwa khaasiriinta u galahaya alla wuxuu leeyahay lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunana min alkhaasiriin shirki haddaad ku dhacday nebi maxamedow risaaladaadii iyo rasuul buu ahaa iyo midna waxba ma arkaysa kuwa baaqi noqon mahayaan baa layidhi camalkaa o dhan wuu burahayaa walatakuunana min alkhaasiriin waa wax aan markaa nebiga aysan ka dhacaynin laakiin bayaan la caddaynayo weeyaan haddii qofka shirku ka dhaco wax camal saalixa oo u badbaadahaya ma jiro ayuha alaxibatu fillah marka halkaasi waxaad ku garanaysaa jahliga ay ku dhaceen markay leeyihiin waxaa loogu dhaafay kufriga uu ku dhacay xaatib ibnu baltaca maxaa yeelay badri buu ahaa waa kelimad aad khal- khalad u ah qaar baa ku dhahaya cumar baa wuxuu yidhi yacni adrab cunuqa hada almunaafiq iyo wax la mida nebiga sala allah alay slam baa yidhi walaa taquluu lahu ilaa khayra ha u dhihinina ilaa khayr mooyaane ninkan run buu sheegay xaatu inay baltaca idan marka halkaa waxaan ku garanay ayuha alaxibatu mas'alada waa iska waadix waa ay caddahay laakiin qofka raba inuu ummadda gaalaysiiyo waxa weeyaan waa taqaanaan waxa uu samaynhayo in uu kufri la daba taagnaado iyo murtadaa tahay iyo hebel baa tahay ahay waxaa kaloo walaalayaal aan maqashinayaa ninkan naafiqulkiirka ah iyo asxaabta la fikirka ahba waxay aaminsan yihiin in aan wax tafsiila aan la weydiinayn qofkii lagu arko ama lagu tuhmo in ay ku- ku dhacay wax muwaalaada waxaan soo bayaaninay in la kala tafsiirinayo oo caqiidada ahlusunna waljamaaca ay tahay in mas'asha- mas'alada muwaalaadka ay la tafsiiliyo qofkana la ogaado haddii lagu arko ujeeddadu u sameeyey laakiin wuxuu afcad ninkan ku sheegtay in aan la dhihaynin qofkii lagu arko gaal buu la socdaa ama wax buu maarkaysaa gaal la sameeyey nin alla ninkii lagu arko sagiir ha ahaado kabiir ha ahaado caalim ha ahaado ciroola ha ahaado in qoorta laga goonayo ama indhaha laga bixinayo ee aanan wax la dhehaynin maxaa kuu geeyey maxaa qabtay iyo sidii lagu yaqaano ahlu sunnaha in uusan baabkaas maraynin ayuu caddaystay oo af buuxa ku yidhi waana idin maqashiinayaa insha allahu tacaala gaalada waddanka ku soo duushay sagiiran wa kabiiran sagiiran wa kabiiran caalim iyo coroole ninkii taageera sagiiran wa kabiiran caalim iyo coroole ninkii taageera laguna hubsado maxaa kuu geeya dhih mayna ishaan ka surridayna maxaa kuu geeya dhih mayna ishaan ka surridayna likufrihi walirtidaadi can alislaam hawshaa ha layska ogaado yaan la dag- yaan la dagmayn hawshaa ha layska ogaado yaan la dag- yaan la dagmayn walaalayaal een, kalaamkaas iyo hadalka uu ku hadlay waxaan filayaa inay idinku filan tahay qof kastoo muslina inuu oo raba inuu xaalka hada rajul ogaadana way ku filan tahay een, inuu yahay een, dadka maanta raba ummadda muslimiinta ee dhibaatada haysata ee soomaalida ah ee xaalkooda ilaahay og yahay doonaya in la baabi'iyo een, inta yaroo hartana lasii dhammaystiro inuu isagu u yahay dadka dadka kusoo dirhaya oo munadiriinta u ah oo u fatwoonhaya oo wax u raadinhaya inuu ninkaani yahay loona baahan yahay qof kastoo muslimna inuu ogaado xaalkiisa kadibna mowqif uu ka istaago ummadda sida looga qaban lahaa nin walba uu markaasi ka shaqeeya ayaa ma arkaysaa een, nagu noqonaysa xaqiiqatan waajib maxaa yeelay ahlu bidaca fasaadkooda haddii aan la joojinin sharta ka dhalanaysa ayaa waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u dhib badan sida maantaba taagan Een, waxaan ugu yeerayaa dhammaan walaalaha muslimiinta inay ninkan xaalkiisa ay dib u fiiriyaan oo maxaan ku rahdaa mowqif laga qaato insha allahu tacaala een, aqwaal kale oo mawduuca uu leeyahay iyo culimo fara badan oo ka hadashay mawduuca muwaalaadka oo fara badan ayaan insha allahu tacaala sii wadan doonaa biidn illahi tacaala imaam shaafici fatwadan uu iska leeyahay waxaa la weydiiyey oo su-aashan ah ka waran baa la yidhi qof muslima hadduu gaalada u qoro gaalada xarbiyiinta ah ee muslimiinta ma arkaysaa inay baabi'iyaan doonaya haddii qof muslina u qoro warqad uu qoro oo ugu sheegahayo biana almuslimiina yuriiduuna qaswahum muslimiinta inay doonayaan inay soo weeraraan gaalada hadduu u sheego amase aw bilcawrati min cawraatihim ama gaaladii wuxuu tusay me- waxyaabo ka mida muslimiinta meelahooda halista ah hal yuxillu dalika damahu arrinka noocaasa oo gaalada uu- uu kula xiriiray muslimiintana uga soo horjeesta qofka muslimka dhiiggiisa ma banaynaya wayakuunu fii dalika arrinkaana ma ku ahaanaya dalaalatan calaa mubaala'ati almushrikiina qof mu- mushrikiinta buuxiyey oo ka mid noqday arrinkaasna daliil mu u tahay keliya inuu ficilkaas sameeyo إمام الشافعي وحكو جوابه رحمة الله عليه لا يحل دم من ثبت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل قف مسلنا أو إسلام مدي سكنات ديكي سما بنانا إلا إنه قف دل موياني أو يزني بعد إحسان أما قور قداشي إنه مركزي زينو كدعو أو يكفر ك- أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان أما كفر عد أو صريحة إيمان قداشي أو مركز كفريو intaa ayuu markaa qofkaasi dhiiggiisa ku banaanaan karaa oo weliba gaalnimadaas kadib uma yahbutu cala alkufri wal- uma yahbutu cala alkufri gaalnimadii ku sugnaanayaa taa unbaa marka qofka dhiiggiisa bannayn karta buu leeya imaam shaafici walaysa dalaalatu calaa cawrati muslimin ma ahan wax dhiiggiisa bannaynaya qof muslima meelihiisa halista iyo cawraadkiisa inuu gaalo u sheego ma ahan buu leeyahay walaa yat- walaa ta'yiidu kaafirin amase gaal gaal xoojintiis bian yaxdara inuu gaalkaasi ka digtoonaado ana almuslimiina yuriiduuna minhu khirata muslimiintu inay doonayaan inay kediyaan hadduu gaaladii u sheegana ma bannaynaysa dhiiggiisa buu leeyahay liyaxdarahaa siduu gaaladii uga digtoonaadaan muslimiinta aw yataqadama fii nikaayati almuslimiina bikufrin bayin amase waxa weeyaan wuxuu u soo baxay muslimiinta in nikaayaxu lagu dhigo oo si gaalnimo cadna ugu soo bambaxo arrinkaas taana waxa weeyaan ilaa isaa ay noqoto mooyaane dhiiggiisa wax bannayn kara ma jiro buu leeyahay maantana naafiqulkiirkan iyo asxaabtiisana waxay qabaan qof alla qofkii lagu sheego xataa been iyo rur waxay ahaataba in markaasi qoorta laga goynayo ba arrinkaa laska layska ogaado arrinkaana een, waxaan dhegaysanaynaa insha allahu tacaala fatwo uu iska leeyahay sheekh saalex alfawsaan
وهذا السائل يقول ما الدليل على أن من أعان الكفار على المسلمين مع بغض الكفار وبغض دينهم أنه لا يكفر
فضيلة الشيخ سائل كان وحولي هي محاء الدليلة qofkii u kaalmeeya gaalada iyaga oo muslimiin dhibaataynhaya ugu kaalmeeya muslimiinta korkooda qofkaasna weliba uu sheeganaya inuu necab yahay gaalada iyo diintooda in uusan qofkaasi gaalnimo ku dhacaynin maxaa u daliila
إن قلنا هذا حرام waa arrin muxaram ah weeyaan waa arrin muxarama oon bannaanayn marnaba
هذا حرام لكن إذا كان يبغض دينهم ويبغضهم يبغضهم ويبغض دينهم ولكنه أعانهم وهو غير مكره هذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه يبغض دينهم ويبغضهم
arrinkaasi waa muxaram buu yidhi sheekhu maxaa yeelay gaalada ayuu necab yahay diintoodana wuu necab yahay laakiin waxaa ka dhacday kaalmeen uu kaalmeeyey gaalada muslimiinta korkooda arrinkaasi marka wuxuu yidhi sheekhu waa arrin aan aan keensanaynin in lagu xukumo qofkan bilkufr gaalnimo in lagu xukumo ma keensanayso maxaa yeelay gaalada ayuu necab yahay diintoodana waa uu necab yahay لكن فعله معهم تعاونه معهم هذا حرام ويخشى عليه من الكفر نعم
laakiin sheekhu wuxuu yidhi ficilkiisa oo gaalada inuu u kaalmeeye ah muslimiin korkooda u kaalmeeyey waa arrin muxarama waxaase looga cabsanayaa gaalnimo arrinka noocaasa
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هناك من يقول إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه الأول أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة ثانيا أن تكون لت- أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه وهذا حرام ليس بكفر ثالثا أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطن السؤال هل هذا التقسيم صحيح؟
fadiilat الshaykh waxaa jira saa'ilku wuxuu leeyahay waxaa jira dad u qaybinaya qolo u qaybisay muwaalaadka muwaalaat اlkufaar saddex qaybood qaybta koowaad waa in ay ahaataa muwaalaadku taama mudlaqa ah oo caamo ah mid kaamila oo ma arkaysaa mutlaq ah oon wax istinaa aysan ku jirin waa inay ahaataa oo ah in gaaladii qofku uu ka jecel yahay qalbiga ficilkiina uu ka taageero midda noocaasa waxay ku tilmaameen in ay tahay kufr mukhrij min almilla ah gaalnimo qofka diintiisa ka saarta inay tahay qaybta labaad waxa weeyaan inuu qofka gaaladii u taageero muslimiinta didkoodana uu u taageero min ajli maslaxat dunya maslaxati dunya adduunyo maslaxadeed darteeda xoogaa inuu wax ka helo lacag ka qaato ama dana kale uu ku gaaro darteed ayuu u taageeray laakiin qalbiga wax jacayl ah uguma hayo iyaga iyo diintoodaba midda noocaasina waa xaraam mana ahan gaalnimo noocaasi tan saddexaad waa midda ku timaada sababta cabsi darteed iyo wax la mid ah oo qofka ay gaaladu cabsi geliyaan si markaa uu daahirku u taageero arrinka noocaasa waxay ku tilmaameen inay tahay jawaas laakiin shardigeeda waxa weeyaan in qalbigiisa wax jacaylkooda uusan gelin marka su-aashu sheekhana waxay tahay fadiilatu sheekh su-aashu waxay tahay qaybinta saddexdaa qayb loo qaybiyey muwaalaadka ma saxbaa mase waa mase wax kale نعم هذا هو مجمل ما ذكرناه في درسنا اليوم كله هذه الكلمات هي مجمل ما ذكرناه في درس sheekh wuxuu yidhi saxiix weeyaan arrinkaas iyo qaybinta noocaasa waa mid sax ah waana maanta dhan wixii aan soo akhrinayey darsigii muwaalaadka oo maanta dhan soo akhrinayey oo lasoo koobo weeyaan isagoo lasoo koobayba waaba sidaas buu yidhi sheekhu Een, waxaan dhegaysanaynaa insha allahu tacaala fatwo uu iska leeyahay sheekh saalex alfawsaan oo uu ku difaacahayo ibn baas raxmatullaahi calayhi oo loo nisbeeyey inuu arkaayay muwaalaadka oo dhan in ay tahay kullaha kufur arrinkaas ayay u nisbeeyeen wuuna difaacahayaa sheekhu Eh, bal aynu dhegaysanno in sha allah
صاحب الفضيلة وهذا سؤال قد تكرر يقول أحدها هناك من يقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي قبل موته على أن حاطب بن أبي بلتع قد وقع في الكفر بعمله وينشر ذلك بين الناس فهل هذا القول صحيح عن الشيخ ابن باز وما حكم نقله وإشاعته
fadiilaة الشheekh waxaa jira dad faafinaya sheekh bin baaz raxmat ullaahi calayhi inta uusa dhiman ka hor inuu arkayay ou fatwoon jiray in wixii uu ku dhacay xaatib ibnu abi baltaca inay kufri ahayd inuu kufri u arkahayay ficilkii xaatib ee arrinkaasi masaxba oo ibn baaz sidaa miyuu fatwoon jiray
برأ الله الشيخ ابن باز ونزه عن هذا الكلام الخبيث هذا يكذب على الشيخ ابن باز ونحن خالطنا الشيخ ابن باز وعملنا معه وجالسناه إلى آخر لحظة وهو على فراش الموت ولا سمعنا من هذا الكلام ولا يمكن يصدر هذا من الشيخ ابن باز أبدا لكن هذا كذاب ودجال نعم الشيخ توفي وعالم انه ما هو براد عليه فراح يكذب عليه نعم
sheekhu wuxuu yidhi bara allah ilaahay ha ka baryeelo min sheekh bin baaz ilaahay ha ka baryeelo hana ka nasaho hada alkalaam alkhabiif kalaamkan khabiifka ah ee saxaabigii xaatib ibni abi baltaca ficilkii uu sameeyey ku tilmaamay kufri kalaam khabiifa weeyaana ilaahay ha ka nasaho buu yidhi ma arkaysaa sheekh bin baaz wuxuuna yidhi wahaadaa yakdibu cala shaykh ninkana been buu ka sheegay sheekha maxaa yeelay innaga ayaa sheekha la noolayn wa camilnaa macahu annagaa la shaqaynay wa jaalasnaa waan la joogi jirnay waan la fadhin jirnay ilaa aakhiri laxdatin ilaa laxdadii ugu dambaysaan la joognay sheekha buu yidhi wa huwa calaa firaashi lmowt isagoo weliba saaran firaashkii uu ku geeriyoonaya ayaan la joognay walaa samicnaa min hada alkalaam hadalkaasna ma inaan ka maqlin sheekha weligeen walaa yumkinu suurtagal maaha an yasdura hada hada min sheekh bin baas abadan buu yidhi sheekhu isagaa ugu aqoon badan ummadda wuxuuna yidhi hadalkaasoo kale inuu sheekh baas kasoo ka soo baxo oo waxaan suurtagal ahayn laakiin kuwan faafinhaya waa kadaab dajaala buu yidhi beenaale dajaala weeyaan wuxuuna og yahay sheekhu inuu dhintay oo uusan maanta u jawaabi karin sidaa darteed ayuu ugu been abuuranayaa buu yidhi waxaana waxa weeyaan wixii ay faafinayaan التكفيريون ay ka been abuurtaan sheekh bin baas sidaasuuna sheekh fawsaan noogu bayaaniyey taasna waxay u noqotay qof walba xuja iyo cilm uu ku ogaanayo beenta haulaa wallahu tacaala aclam in sha allah jalsadan walaalayaal intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wa ila alliqa